على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا ashardu shardigii oo ka mid ahaa mukhasisaadkii aan mustaqalka ahayn ayuu kana mabxadkiisii yahay washardu shardigu yajuusu waxa bannaan an yataahara inuu dambeeyo can ilmashruudi wixii uu shardiga u ahaa uu ka dambeeyo wayajuusu waxa bannaan an yataqadama inuu horeeyo cala almashruudi mashruudkii uu kaba horeeyo na shardigu wuxuu ka mid yahay mukhasisaadkii oo istisnihii baan ka soo baxnay imikana waa kii labaad bal shardigan takhsiiska keenayana sharaxa ayuu inooguba iman doonaa ee halkana wuxuu leeyahay shardigaas mukhasisaadka kaba mid ah waxaan dee shardiga u yahay inuu lafdi ahaan uga horeeyaa taasi waa shay jaa-isa inuu uga dambeeyaana waa shay jaa-isa laakiin waxaa jirta uun si aan istisnaha ku soo maray waxaa dee loo baahanayaa shardigan iyo sifadan iyo istisnihiiba itisaal kalaamkii uu la xidhiidho oo dee inta marsanba mukhasis aanu mustaqil ahayn dee u noqonayaa oo inta mar wixii mashruudkaa la sheego haddii mar kalena shardigiisii la sheego iskuma xidhmi karaanoo iyada dee noocan aan hayno ma noqonayo kalaamkii waa inay wada dhacaan ay wada socdaan sidaan istisnaaba ku soo maray laakiin xagga ama horeynta kooda horeynaya mashruudka horeyn mise shardi labada xaalaba muraadkii lalahaa ee takhsiiska ahaa uu inoogu xasilayaan marka wuxuu idhi hada nawcu athaani haadaakani annawcu nawcii weeye athaani labaad ee min almukhasisi almutasili mukhasiska mutasilkaa kaba mida amaan mustaqilka ahayn wahuwa shardu shardigii weeye waalmuraadu bihi waxaa loola jeedaa halkan ashardu lugawiyu shardigii lugawiga ahaa waa shardigan ee looba adeegsado adawaadkan shardiga taas ee ay kuwaasi imaka waxa weeyaan loo adeegsanayo isaga bal markaa taas baa laydha ay la socdaan ama shardiyada kale ee markay xataa shardiga ay tacriifinayaan ay yidhaahaan maa yalzamu min waxa weeyaan cadamihi alcadam walaa yalzamu min wujuudihi wujuudun walaa cadamu lidaati noocaasee shardigan kale ee bal ama waxa weeyaan kaba mid a axkaamtii wadciga ahayd oo kale ama shardiga sharciga bal maalan kaasi mukhasisaadka ka mid maaha waa nooc kale ee waxa weeye waa shardiga luqawiga bal waa inoo caddaan doontaa isaga si yar kala bixin doono kamawaa inoo soo socotaa waa ama shardu shardiga sharciyu sharciga alladii kaasoo yudkaru la sheegayo fil axkaami alwadciyati lagu sheego axkaamta wadciga dhexdeeda ee ka midaba axkaamta wadciga ah mid ka mida ah wadaalika kashtiradi dahaarati dahaarada shardinteedii weeye lisalaati salaadii loo shardeeyay kaasi waa mid wa shardu shardiga alcaqliyu caqliga ah oo shardi caqli ah wahuwa shardiga caqligiina maa weeye laa yumkina moo waxa aanu suurtagal ahayn almashruudu kii mashruudka ahaa ee shardigani u yeelay aanu suurtogelayn filcaqli marka la eego xagga caqli ahaan biduuni haddaan shardigaasi jirin wadaalika kalxayaati lilcilmi waaba noloshii markay cilmi noqoto bacnaa haddii aan dee cilmi sheegayn iyo cid cilmi leh waxa aanay dee waxa weyaan caqliyan aanay dee cilmigaas lagu sifoobayna ma aanu dhacayn haddaan noololi jirin oo wax nool ayaa cilmigii yeesha oo markaa waxaa shardi u ah cilmigii alxayaat baa shardi u ah shardigaasna waa shardi caqliya uuno dee wixii baan isaga waxa weeye haddii aanu jirin waxaan mashruudkii baaban la helahayn kaasna waa shardi caqliya yidhahan falaa takhsiisa bihima labadaas takhsiis wax lagu khaas yeelaa ma jirto shardigii bal adigu markaa bal shuruuddii wuxuu inoogaba dhigay saddex shardi barhkood mid afraadna haba sheegeen mid waa shardigan luqawiga ah waa shardigan dee kolley adawaadkan shardiga sa intoo kale iyo idaadu marka ay shardiyada tahay iyo lowda iyo waxyaalaha adigu shardiyada ah ama dee adawaadka shardiga ah laysugu xidho mashruudka iyo shardiga laysuguba xidhe kuwaas ay laba socoto waana ka halkan imika loo jeedo waa shardi luqawiya kaas baa takhsiiska keenaya kaas baana wuxuu isagu noqonaysaa sida asbaabtii buu la mid noqonayaa oo haddii la helana mashruudkii waa la helayaa ina shardi hadduu saa yahay kan luqawiga haddii isaga la waayana mashruudkii ma jirayso ama shardigan ay ku tacriifiyeen tacriifkan shahiirkaa oo waxaa marka isaga la waayena wixii mashruudkaa la waayayo haddii laakiin la helo dee mashruudkii waa la heli karaa lana waayi karaayo kama laasimayso mashruudkii in la helaa iyo in la waayaa toona bal matalan sida dahaarada oo kale weysadii oo kale salaadii shardi bay u tahay waa shardi sharciya bal markaa shardiga sharciga imika haddii la waayo weysadii mashruudkii waa la waayaya oo yalzamu min cadamihi alcadam laakiin iyada weysada helitaankeedu kama dhigno salaadii in la helay iyadoo weysadii ay jirtaan salaadba jirin oonu ruuxu tukanba iyadoo weysadii uu jirto salaadii galaba arkaanteedii wax ka mida inta la waayo weysadii oo jirta haddana salaadii la waayayoo kale markaa in xagga wujuudka shardigaas cadam mashruudkii iyo wujuud mashruudkii kama laasimayso iyadoo la helay baa kii aan laba helayn ama iyadoo la helay baa la helaya bal kaas waa shardi sharciya ama axkaamta wadciga kaa kaba mida mukhasisaadka maaha ee kan loo jeeda waa kan adawaadkan shardigan aragnay intii iyo lowda iyo cidaada iyo waxyaalahaasba la ysugu xidho waxaweyaan shardiga iyo mashruudka la ysugu xidho kaas baa ka loo jeedaa kaas baa mukhasisaadkan dee wixii caamka ahaa ee afraaddiisaas oo dhan ku wada rumoobayay ee mar kaliya bal wada gaadhayay wax lagaga saaraya oo khaas yeelaya kaaba weeye waana kan uu imika inoo sii sharxi doono ama shardigan caqliga iyo shardiga wadciga imika looma jeeda halkan ama sharciga washardu haddaba shardigu huwa tacliiqu shayin shay xidhitaankiibaa la yidhaa lagu xidho bishayin shay kale biin ashardiyati intii shardiyad ahaydna laysugu xidho oo laysugu tacliijiyo aw biixda akhawaati ama kuwii iyadna la midka ahaaye iyaguna adawaadka shardiga ahaa taas laysugu xidho taas baa laydha mislu qowlika in zurtanii akramtuka in zurtanii haddaad isoo siyaaratid akramtuka waan ku karaamayn imika shay labadan shay ee tacliiqani kaba dhexeeya waa ikraamkii iyo ziyaaradii oo maamuuskan iyo karaamayntan ruuxan la karaamaynayaa muxuu ku xidhan yahay ziyaaradii ayuu kuba xidhan yahay oo markaa ikraamkii shardi waxa u ah horta ziyaaro haddaan ziyaaradii la helin ikraamkii ma jirto adaadiina waa taa aan helo oo dee marka ikraam ziyaaradii la helana ikraamkii baa la helaya haddaan ziyaaradaasi jirinna ikraamkii maba jiro bal kaaba weeyaan shardigii misaalkiisii tacliiqu shayin xaggii shardiga bal matal siduu mukhasiskan u noqonaya amsiladu way noo dambaysaay fa fiihi waxaa ku sugankan ama misaalkan imaka aan hayno tacliiqulikraami ikraamkii iyo karaamayntii oo lagu xidho biziyaarati ziyaaradii biin intan shardiyadaana la ysugu xidho fain wujidat haddii la helo aziyaaratu ziyaaradii wujida alikraamu ikraamkii ayaa la helayaa oo ikraamkii ayaa la helayaa haddii laakiin la waayo ziyaaradii ikraamkii ma jiro bal taasba weeye xagga shardigan wuxuu yahay luqa ahaanba uu ku yahay haddaba oo shardu shardigan almukhasisu caamka khaas yeelayaa yajuusu waxaa bannaan an yata'ahara cani ilmashruudi mashruudkii inuu ka dambeeyo lafdi ahaan baa loo jeedaa lafti ahaan dee waxa la arkaa xagga wujuudka dee isaga waaba ka horeynayaaye lafti ahaan lianna almukhasisa mukhasiska sha'nuhu sha'nigiisu waxa weeye an yata'ahara taasi waata bannaan oo dee mukhasiskaabay sha'nigiisu ay tahay inuu ka dambeeyo wixii caamka ahay uu khaas yeelayay ka qowlihi tacaalaa walakum nisfu maa taraka aswaajukum in lam yakun lahunna walad walakum waxaa idiin sugnaaday nisfu maakii badhkii taraka ay ka tegeen aswaajukum haweenkiinu ay ka tegeen waa dumarkii a qabteen ay ka tegeen waa aswaaj waa jamcu zawjin oo dee rag iyo dumarba lafdigan baa luqada qur-aanku uu kuba yimi wax kale kuma yimin oo marna qur-aanka zawja ma ay dhicine luqada aada u sii fasiixiina waa taas walow ta kalena ay jirto oo hadday dee barhkood luqawiyiintii ay inkireen taa kale me iyadna waa wax jira ee ha laga badnaadabe bal taa weeyo markaa aswaajtiinnii waa haweenkiinni wixii ay ka tegeen marka ay dhintaan ee adduunye ah barhkii baad leedihiin ragow weeye waa aswaaj raggii iyagu qabayow shardigan eeg marka emka haddaan intaa ku dayno aayadoo in lam yakun lahuna waladun ay aanay jirin dee waxa weeyaan eeg lafdigan maana waa ti aynu soo marray alfaada cumuumka inay kaba midtoo wixii aan caaqilka ahayn loo isticmaalo marka wax kastoy ka tegeen dumarkii ninkii barhkii ayuu yeelanayaa oo kala barh buu qaadan inta kalena warasadeedii kale ayaa qaybsan haddii aan shardigani jirin lafdigani caam buu ahaa markaa ama awlaad ha yeesheen ama yaana yeelan ee wixii ay ka tegeenba ninku barhkii buu yeelan laha laakiin maxaa jira in lam yakun lahunna waladun haddii aanu u sugnaanin dumarka wax awlaad ah oy dhaleen aanu jirin ama de waxa weeyaan aanu jirin waladulibnina waa la xukum bal markaa waxa weeye oo dumarkaas ama ay ninka raggii ninkan ay markaas qabay ama cismadiisa ay kuba sugnayd markuu dhintay markay dhimatay dee ninkaas ha u dhasho ama nin kale ha u dhashee wax awlaada haddii aanay iyaga u sugnaanin intaasaa leedin marka maxay noqotay lafdigii caamkae walakum nisfu maa taraka aswaajukum cumuumkeedii shardigan baa khaas yeelo afraaddii qayb ka mida ayaa baxay oo ah waa dumarku markay awlaad leeyihiin ninku wuxuu ku dhaxlayaa maalkeedii nisfi maaha wax kaluu leeyaho rubuc buu yeelanayaa bal shardigan baa takhsiiska keenay suurada fa shardu shardigii wahuwa cadamu lwaladi walad la-aaniha qasara wuxuu ku koobay istixqaaq alaswaaji waa raggii markay noqoto imika halkana mudashadooda ay mudanayaan nisfal maali maalka barhkii ay mudanayaan calaa xaalati cadami lwaladi walad la-aan xaaladeed buu ku koobay marka aan walad jirin walowlaa hada shardu shardigan in lam yakun lahunna walad haddaanu jirin lastaxaqa way mudan lahaayeen alaswaaju aswaajtii oo waa raggii dee dumarkoodii ay dhinteen waxay mudan lahaayeen annisfa maalka barhkii bay mudan lahayn ama wixii ay ka tegeen qayb barhkii fii kulli laxwaali axwaasha dhammaanteed cumuumkuna saasuu ahaa cumuumku halku ku jira halkaasi axwaasha dhammaanteed waa xaalat alwalad wujuud alwalad iyo wa xaalata cadam alwaladba waxay mudan lahaayeen nisfi bay mudan lahaayeen shardigan baa markaa dee koobay oo cumuumkii halkaas ahaabaa qayb ay kaba baxday wixii cumuumkaa hoos imanayay suuradanna maxaan haynaa shardigii baa dambeeya waa misaalkii hore in lam yakun lahuna waladun dee mashruud waa taasoo waa isagu u dambeeya mashruudkii uu ka dambeeya wayajuusu waxaa bannaan an yataqadama inuu horeeyo oo waa shardigii cala almashruudi oo lafdi ahaan iyo cibaaro ahaanna xagga dhawaaqa inuu mashruudka kasii horeeyaana way bannaanta ujeedadu hadduu horeeyo iyo hadduu dambeeyaba shardigu kol hadduu noocan aan hayna yahe shardiga luqawiga uu yahay takhsiis buu keenayaayo ee cumuumkii uu la socday ee ama saas wuxuu ku keenayaa in la khaas yeelo ka qowlihi tacaala wain kunna ulaati xamlin fa anfiquu calayhina xataa yadacna xamlahunna waa dumarkii mudallaqaadka ahaa ee la furay haddii ay yihiinba kuwa uur leh dee ilaa inta ay ka dhalayaan nafaqeeya oo masruufa waayo dee xamligan baaba meeshii jira oo isna nafaqo u baahan iminkana halkan muxuu yahay wain kunna ulaati xamlin shardigii waa horeeyaa lafdi ahaan buu u horeeyaa oo dee dumarkii mudallaqaadka ahaa xukumkan meesha ah dee in la nafaqaynayo oo kale waa kan dee inay markay ilaa inta ay uurka ka leedahay ay ka mudanayso nafaqo waa marka ay uurka leedahay oo bal markaa shardiga imikana horeeya marka labada xaalaba adigu takhsiiskii u keenaya marka wuxuu ihi shaarixu walmuraadu ujeedadu halkan la leeyay inuu horeeyiyo inuu dambeeyo wataqadumu wata'ahuru fi lafdi saan dee kusoo laqbaynaya waa xagga lafdiga iyo dhawaaqan lagu dhawaaqayo cibaaradu sidan ay u wada socoto ayuun baabay tahay oo xaggii lafdiga ama uu ku horeyn ama uu kuba dambayn wa ama fi lwujuudi alkhaarijiyi marka la eego sida wujuudka khaarijiga macnaha waa waaqacaya xagga jiritaanka iyo waxaan wujuudkiisa fayajibu waxaa waajiba an yataqadama inuu horeeyo ashardu shardiga cala almashruudi mashruudkii uu kaba horeeyo oo waxaan shardiga u yahay xagga wujuud ahaan dee shardigii waa ka kasii horeeya khaasatan waxyaalahan dee imika ama dalaaqa ay noqotiyo cidqiga iyo waa kuwan yar dheereeya weliba abwaabta dalaaq oo kale bal markaas markan tacliiqi jiro oo kale waa noocan shardigan aan hayno markaas dee waxaan labadaa shay ee ama laba waxaan la iskuba xidhaye inta la isuguba xidhayo shardigu waa inuu wujuud ahaan horeeyo si mashruudku uu dhaco si mashruudkii loo helo oo xagga wujuudka shardigaa horeeya waaba kan misaalkii sheegi faidaa qaala hadduu yidhaaho in dakhalti daara fa anti daaliqun aqalka haddaad gashid waad furan tahay uu yidhaaho eeg shardigii iyo waa jiraa imika adaaddii waa taan aragno shardiguna waa gelitaanka daarta waxa weeye wixii markaa dhacaya haddii shardigaa la helana waa dalaaqi iyo inay furanto bal haddaba hadduu saas yidhaaho falaabudda waxa mahuraan ah oo dee si ay markaas bal wixii mucallaqa ahaa ee waxaan kale lagu xidhay uu dhaco loo helo min taqadumi dukhuuli dukhuulka oo shardigii ahaa horreyntiisa uu horeeyo xataa yaqaca dalaaqu ilaa dalaaqu dhaco oo dee suuradanba dee si kale ma dhacaysee markan dalaaqi dhacaya waa marka dukhuulkii la helo xaggii wujuudka horta dukhuulkii baa imanaya dabadeed baa wixii ku xidhnaa ee isagan ee dalaaq ahaa ee lagu xidhay markaa dukhuulkan uu imanaya bal marka haddii xataa suurada anti daaliqun in dakhalti daara la yidhaaho waa caadi rabdigii waa la helay shardigii waa jira oo lafdigii in dakhalti daarna u dambeeya laakiin xaggii wujuudka iyo bal maalan si waxani u fulo oo kaleo wixii mucallaq ah uu dhacee waxaan kuba xidhnaa ee waxa horeynaya shardiga horeynaya falaa budda min taqadumi dukhuuli xataa yaqaca dalaaqu wakan dahaarati lisalaati walow dee noocani aanu shardigii takhsiiska keenaya insa dahaaradii salaadaba weeye oo dee markay noqoto dahaaradan shardiga waa salaada walow shardi imika sharciya kaasi yahay dahaarada horeysa horta salaadii baa dambaysa haddii inta salaadii la horeysiye dabadeed la weysaysto wax kasoo qaad ma yeelanaysa salaadaasi shardiga waa inuu horeeyo taasi waa laga maarmaan aw yuqaarinahu marka muxuu idhi halkii horeeg وأما في الوجود الخارجي فيجب أن يتقدم الشرط على المشروط أو يقارنه له halkaa kuwa cadfo waxaa markaa meeshii noqonaysa xagga wujuudka khaarijiga shardigu inuu mashruudkii ka horeeyo ama ay mar wada dhacaan uu la xidhiidhsado ee haddii shardigu dambeeyo waxa weeyaan iyada taasi markaas dee wax ma noqonayso wax hagaagsan oo ama ansaxaya ma noqonayso sidan ama wixii lagu xidhay uu kuba dhacayo markay uu horeeyey waa taa inoo sheego shardigii luqawiga ahaana waan aragnay in dakhalti daara fa anti daaliqo waana shardigan takhsiiska keena in shardigii sharcigaana waan aragno dahaaradii dee iyadaa ka horeynaysa salaadii ama muqaaradadii muxuu yidhi aw yuqaarinahu kaistiqbaali lqiblati qiblada ujeedsigeediiba weeye fiiha fi salaati salaada dhexdeeda loo jeedsanayay oo shuruudii salaada waxaa ka mid a istiqbaalu lqibla markan istiqbaalu lqiblahana la rabaa waa salaadii marka ay bilaabantana inay wada socdaan taas oo allahu akbar marka uu leeyahy maaha intaa uu diyaargaroobaya inuu xidhan iyo markuu allahu akbar taas in istiqbaalkina jiro wixii ka dambeeya salaadu ilaa asalaamu calaykum laga gaadhayana istiqbaalka jiro markaa shardigii eeg iyo maanta mashruudkii muqaarana ka dhaxaysa way xidhiidheen oo kale markaa labadaa xaalo mid ahaan baa dee ah ka meesha jiraya ee shardi markaa mashruudkiisa ka dambeeya xagga wujuudka marka la eego lafdiga mooye taasi ma jirta buu leeyahy wahada nooc noocan min ashardi shardiga ka mida waa shardigan takhsiiska keenaya noocan shardiga ka mida huwa isagu aladii kii waye yadkuruhu ay sheegaan alfuqahaau fi alaaqi waalcidqi wanaxwima iyo wixii la midka ahaa oo ujeedadu markay baab salaadeed iyo sake iyo soom iyo xaj iyo joogaan shardiga sharcigaa weeye shardiga ay ka hadlayaan fuqahadu kan maaha aan hayno laakiin shardigan luqawiga ah shardigan takhsiiska keenaya waa kan fuqahadu markay abwaabu dalaaq joogaan ama cidqi ay joogaan iyo abwaabtaa kale shardigan ay hadal qaadaan ama ay sheegaan kaas ba ah noocan ama shardiga sharciga dee abwaabtiisa kaleu leeyahay وهذا والعنحمة فيقولون وحي أرنيا العتق المعلق على الشرط وعتق يلغو حرى شرط يوكل والطلاق المعلق على شرط طلاقي إثنان لغو حرى شرط شرط غنيمة كستنام الدخول كهبا النقض وحكر إيماتين كيستهبا النقض أمورها النقض والطلاق المعلق والطلاق ها المعلق على شرط والله أعلم shardigina kolley dee macnihiisu waa iska yar waadix qur-aankana waa inoogu sugan yahay axaadiistii takhsiiska uu keenaya ama dee waxyaalaha shardi khaas yeelay iyagoo cumuum aha saasna iminka aayaadka labada aayadood iyo inoo sheegay shardigii isaguna mukhasisaadkan muttasilka ama aan mustaqilka ahayn kaba mid aha kaa weeye takhsiisna waa keenaya cumuumkiibuu ku keenaya almulaq walmuqayadu mudlaqiyo muqayadkii ayaa mabxadkoodii kan yahay isagoo markii hore aan inoogu soo darin markuu abwaabta inoo imanaysa sheegaya mudlaqiyo muqayadka halkan kumuu soo darin markuu tirinayay bal waxyaalaha inoo iman doona ayuu halkan calaaqada ka dhaxaysa dee waxa weeyaan bal sifada marka ay takhsiis keenayso waa dee nooc imaka tan waa qeyd wax la socdo ama qayd la socdo dee kalaamkii raacayo takhsiis keenaya ayuu mudlaqiyo muqayadkii iyo sifadii mukhasisaadka kaba mid ahayd ina isagaaba markii inoogu dambeysay uu ka hadlayay mukhasisaadka mutasilka sifadiina waa kii inooguma sheegay sifadii buu ka hadlaya laakiin tiibaa dee waxay la gashay ama ay keenaysaa waa xaggii qaydkii iyo dee mudlaqiyo waxyaalihii marka labadiiba meeshabu ka wada hadlaya wuxuu yihi sheekhu raximah allahu tacaala walmuqayadu bisifati sifo kii lagu qayday waayo sifadii waa mukhasisaadkaas aan soo maray dee waxaana ay tahay qayd baanay leedahay oo waxay qaydkani sifadii qayd bay noqonaysaa sifada loo jeedina isagaa inoo sheegi doono shaarixu walmuqayadu bisifati yuxmalu waxaa lagu xambaaraya caleyhi korkiisa almudlaqu kii mudlaqa ahaa in qaydkaa lahayn ama sifadaasi aanay la socon ee yimi ayee dee ay isku waxa weeyaan ama xukum ahaayeenba ayaa lagu xambaari wadaalika ka raqabati qoortiiba weeye qayidat waxaa lagu qayday biliimaani iimaan baa lagu qayday oo raqabatin mu'mina ayaaba la yidhi fii bacdi almawaadici meelaha barhkood oo mawaadicda barhkood waxaa adigu lagu qayday iimaan baa lagu qayday waudliqat waa la idlaaqay oo waxa weeye fii bacdi lmawadic oo bal imanka dee suuratuniso oo kale kafaaradii khadaa qatliga khada'a kaba imanaysay fa taxriiru raqabati mu'mina taas bay ahayd oo waa la qaydo qaydkaasaa laba socday oo waa la qayday wa udliqat fii bacdi lmawaadici meelaha barhkoodna waa la idlaaqayoo iyadoo hadda xukum arrintu ay tahay xukum keliya sababtaa kala dunaato waa kafaaro uun oo magacnahaas oo arrintan iyadna ay tahay meel kale kafaaro imaka dee ay cidqigan loolaba imanaya ama raqabada waxaan keenay ay kafaaro ahayd ayaa la idlaaqo fa taxriiru raqabati min qabli an yatamaasa kafaaradii dihaarka suurat lmujaadila oo in qoor la xoreeyo intaanay weli dib u kulmin taas baan halkaasna waa la idlaaqay bal markaas sababtu mukhtalifa ahaatee laakiin kafaaradii dee way ka sinaayeen marka wuxuu ihi suurada fa yuxmalu waa la xambaarayaa almudlaqu mudlaqi cala lmuqayadi muqayadkaa lagu xambaari shaarixa inoogu iman weliba ayn umuurahaas bayaankeeduna waa casharkan ka dambeeya ayay inoogu iman laakiin imika halkan waxaa sharaxa inoo soo horreysiinayaa bal takhsiiskii xagga sifo wax lagu khaas yeelaya wax caama la khaas yeelayay ama nas caama oo sifo bal meeshii lagu khaas yeelayay dee qayd laba socdayna weeye uun oo naskii bal raacay kaas baa marka hore inoogaba hadli kaas baana xoogaa marka dambena mudlaqiyo muqayadiya waxa ay kala yihiin bal waana aan arki doonaa insha allahu tacaala farqigan u dhaxaynaya ee mudlaqii iyo caamkii u dhaxaynaya bal taas baan insha allahu tacaala anan sharax ayaan kuba arki doonaa ama xaggan taqyiidka mudlaqa muqayadka laguma qaydayo bal qaybihiisa uu leeyahiy waxyaalahaas marka dambe inoo iman ama qaybaha dambe hunaa baxsaani wuxuu yihi halkan laba baxsi baa ku sugan alawalka hore waa fi lmukhasisi athaalisi wahuwa sifa ka hore waa mukhasiskii saddexaad oo ah sifo waana mukhasisaadkii mustaqalka aan mustaqalkayn ama mutasilkaa kii ugu dambeeyey intii kitaabkeennan laguba sheegayey kuwa kalena waaba yar jiraan sidaan sheegayno laba kale iyaba waaba walow iyada halkan qaybo ay isaga u soo gelayaan oo horta bedelkoo kaliya isaga halkan ay u soo gelin الثاني كلبات نبحث كلبات وفي المطلق والمقيد مطلق هي مقيدك bal markaa ama alawalo ka hore falmuraadu bisifati sifada waxaa looga jeedaa almukhasisati khaas yeelaysa lilcaami caamka khaas yeelaysa waxaa looga jeedaa asifatu almacnawiyatu sifadii macnawiga ahayd sifada macnawigina waaba ta hadalkiisa isagaa tafsiirkeeda ay nooguba soo socotaaye walaysa ma ahaaninoo annacta nactigii almadkuura lagu sheegayay fi lcilmi naxwi nactigii dee cilmiga naxwada lagaba hadlayay ciraabtiisa iyo waxyaalaha lagaba hadlayay ee waxyaalahan tawaabicda mid ka mid ahaa kaas keliya looma jeedo kaasna waa ku jiraa sifadii waa soo gelaya laakiin kaas kuma koobnee waa sifada macnawiga ahoo wahiya sifada macnawigii ma ashcara wixii ku dareensiinaya weeye laga fahmayo bimacnan macno yatasifu bihi uu ku sifoobayo bacdu afraadi alcaami caamku qaybahan ama afraadan laftigan caamkaa hoos imanaysa ee waxaweyaan uu ku wada rumoobaya afraaddiisa qaybo kaba mid ah macno gaarahoo iyagii ay kuba sifoobeen weeye wixii ku dareensiin oo min nactin markaa nactigii ee naxwada lagaga hadlayayba ah aw bedelin bedelba ah aw xaalin xaalin ama xaalo xaalkuna dee say yidhaahaanba waa wasfun markaa lisaaxibiha waqaydun licaamiriha baaba yidhaahaanoo isaguba waa sifo unbuu xaggaa ka noqonaya waa sifadan macnawiga ah haddaan naxwo sifo la odhanba oo nactigii un lagu khaas yeelo isaguna xaggaa imaka saaxibkiisa saaxib alxaal waxani waa sifo uu leeyahay xaaladani oo saasay u yidhaaheenba caamilkeedana qayd bay u tahay saaxibkeedana wasfi bay u tahay ama sifay u noqonaysaayo iyadoo waa dee macnahan ay sifadu leedahay macnawii guud bal darfigii baa soo gelaya oo darfigii isaguna dee waa iyaduna macnahan ama sifo uu leeyahay uun bacdu afraad ilcaam bay noqon oo macnahaasaa lagaba fahmi qaydna waa keenayaa markaas iyada waxa weyaan wixii caamkaa la qaydo ama la khaas yeelona darfigu waa keenaya markaa darfigii iyo iminka bedelkii iyo xaalkii oo kale iyo nactigii caadigaayo intuba sifadan halkan mukhasisaadkan ka mid ah mutasilka ayaa inoo wada shamlinaysa bal marka amsil uu inoo sheegaya fa mithaalu nacti nactiga mithaalkiisu waxa weeye iyadoo uu shakhsi yidhaaho haadaa waxani aqalkan bustaankan adugu wixii dee waqfi ka suurtogelayay waqfun waqfi wuxuu ku yahay calaa awlaadiya caruurtayda oo ruuxu dee dadkiisa waxbuu ku waqfin karaa bal dee qayb dhan waqfigan hadiyo goor in laba qaybood unbaabay ugaba hadlaan waqfi khayriya waqfi duriya ay ka yidhaahaan ama waqfi ahliya ay yidhaahaan oo la arko inuu dee marka la eego aadba kolkol uu ka kalaba ugaba badnaan jiray siyaarihii loo isticmaalay waaba dee waqfigii ehliga ahaa ama duriga ah wuxuu idhi markaas waxaan aqalkan ama bustaankan ama waxani waqfi waxay u yihin calaa awlaadii awlaadiina dee sidayn hore usoo marray waa lafdi caamoo imaka ya-dan dee waxa weeyaan damiirka mutakalimka ayuu idaafaysan yahay oo horeynu usoo aragnay dee asmaada ama jamaca ama mufradka haddii macrifo loo idaafeeyo alibayaanay la soconinbe inay alfaada cumuumka tahay marka dee awlaad dhammaanteedna maahae waa isagu wixii walad ahay u lahaa iyadoon la kala qaadin marka mid yar iyo mid weyn rag iyo dumar taasi marka cumuum baa ku sugnaa halkaas muxuu yidhi markaas almuxtaajiina waa nactigii caadiga ahaana hadda ku awlaadayda baahan oo intooda baahan oo ninkii iska ladan waxaan ka maarmaya shaqo kuma laha laakiin waxa weeyaan taasoo kale ayaa de waanay waxyaalo laba sameeyey maha mithaaluhun oo xataa saxaabadii qaarkood zubayr oo kale aqaladiisii dee markuu waxyaalo barhkood baa wuxuu aqal gaara u khaas yeelay inay dee waqfi u ahaato un lilmarduudati min banaati kolba habliisata ama ninkii ka dhinto ee soo noqota ama lasoo firo soo noqota aqal loo daayey oo dee hadhow si aanay cid kale marti ugu noqon ay aqalkii kusoo hagaaya reerkii markay kusoo noqoto kale zubayr bnu cawaam dee waa wasiyadiisiiyo waxyaalihii kuba sugnaan bal haddaba in waqfuna xataa ibni cumar iyo wax laga yaaba adigu dee waa waxyaala la sansameeya in awlaadayda ku wada baahan marka laftigan aan muxtaajin waa nacti maxaa baxaya kii aan muxtaajka ahayn marka laftiga cumuumkiisii nactigani waa khaas yeelayo dee laftigan awlaadii ciddii ay ku rumoobaysay laftigan uu wada keenaye wada shabinayay ayay qaybi kaba baxday oo qaybi unbaa xukumkii ama waqfigii lagu koobay taasi waa nactigii marka caadiga wa minhu qowluhu sala allahu caleyh wasalam waxaa ka mid a rasuulka ilaahay qowlkiisii uu yidhi man baaca ruuxa iibiya nakhlan waa dhir timira uuna waa ismu jinsigaan soo marray jamciga ahaa oo mu'abbaran la ta'biiriyey oo la talqiixiyey oo la tallaalay dee ta'biirkana kolley waa kayfiya ay u yaqaaneen iyagu oo dee waxa weeyaan geedkan isagu ubaxa u bixiyee lab ee timirta ay ubaxiisaa soo qaadayeenoo kan kalee dhadig ee isagu timirtu ay ka imanayso iyo intay dilaaciyaan ubaxiisaasiyabay dhex dhigayeenoo sidaasay nooc u talqiixinayeen ama tacbiirku iyo talqiixiyo waa islaba mid taasna waxay keenaysay midhi dee ilaahay subxaana watacaala qudradii inay midhi kuba yimaadaan oo kuba baxo haddaan taa la samayna hadduu midho bixiyo xataa midho fiican may noqonahaynba geedku haddaba ninku dhirti mira oo uu ka shaqeeyey oo intay waqtigii la ta'biirinayay gaadhay uu ta'biiriyey oo dee uu talqiixiyo tallaalayba waxa weeyaan calinde ubixiisiyo wixiisiyo la eegayo midhi inay baxaan ama midhiba ay markaas soo baxayaan buu iibiyo geedkii buu iibiyey fasamaratuha midhahaas waa midhaha markaa kuwa dambe maaha waa kuwa dee camaliyadan uu ku sameeyey lilbaayici kii iibiyey bay u sugnaadeen ilaa an yashtarida inuu shardiyo almubtaacu kan iibsanaya mooye haddii ninkii iibsanaya uu idhaamaya geedkiiyo midhahaba anigaa le iga iibiyo saa kaga faasaxo dee ninkii baa leh laakiin haddaanay taasi jirin oo geedkii layskaba iibiyo midhihii waxay tabacu yihiin ninkii hore iibiyey bal xadiiskuna waa xadiis bukhaariyo muslim ay wariyeen saa uu inoo dhigtay in tacbiirkana waa kaa inoo sheegay waxa uu yahay marka muxuu yahay halkan fa qowluhu eeg mu'abbaran imaka nakhlan mu'abbaran waa nactigii caadiga ahaa sifatu nakhli waa geed dhirtan timirtaa sifadeedii wa mafhuumu haddaba sifada mafhuumkeedu muxuu noqonayaa ana nakhla geedkii ama dhirtaa timirtaa lam tu'abbar haddaan la talqiixinoo dee san oo kale ama ficilkan tacbiirka laguba samayn fasamaratuha dee ubaxi ha kuba yaalo laakiin ama midhi ha baxayana tacbiirkaas weli aan lagu samayn fasamaratuha lilmushtari waa mafhuumka sifadu siday dee laftiga caamkaa u khaas yeelayso bal waxa weyaan midhaheedu wuxuu u sugnaaday ruuxii iibsaday ee kii iibiyey ma laha imaka halkana naqlan waxa weeyaan haddii ay noqoto man baaca nakhlan fasamaratuha lilbaa'ici waxay ahaan layd ama mu'abbara ha noqoto dhirtaas ama tacbiiriyaanu jirinbe in samarada baayic yeesho laakiin nactigi muxuu keenaya dee haddii aanay mu'abbaro tahay baa xukumkani jira ee haddii aanay mu'abbaro ahayn dee xukum kale ayay yeelanaysaa bartaasi laakiin waa wasfi misaalkii nactigii wa misaalulbedeli bedelka misaalkiisu haadaa waqfun calaa awlaadii kani waqfi buu iyo awlaadayda almuxtaajiina minhum waad ka bedela markaasoo dee si laqbadii nactiga unu ay kaaga baydho waa almuxtaajiina kuwa baahanee minhum iyaga kaba mid a ayuu waqfi uuba yahay wa minhu qowluhu tacaala walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istadaaca waa kan bedelkii waa kii karay ileyhi xaggiisa sabiilan faqowluhu man istadaaca wuu yidhi badalun min annaasi annaasii buu bedel kaba yahay fayaquunu wuxuu noqonayaa markaas dee bedelkana muxuu inoo keenay takhsiis oo halkii walilaahi cala annaasi haddii laba yidhaa xajulbeyti dadkoo dhanba inuu xajku waajib ku yahay dhammaantood ay aayadda inteeda hore ama qaybtaasi ay ahayd man istadaaca ilayhi sabiilan bedelkiina muxuu keenay takhsiis oo fayakuunu wujuubu lxaji xajka wujuubkiisu wuxuu noqonayaa cala almustadiici minhum way kii iyo karaye minhum min annaasi kaba midoo waa dadkii qayb ka mid a baxday qaybunbaa xukumkii wujuubkii kuba hadhay ee man istadaacana iyadana bedel aan nidhaahnon icraabne halkan sifadii mukhasisaadka ahayd waayo waa sifo ay leeyihiin ciddan xajka ku waajibaysa istidaacadii noqonaysa waa sifadii macnawiga ahayd markaas sifadii mukhasisaadka ka mid ahayd buu kana kaba mid yahay ومثال الحال حال كمثال كيس قوله تعالى إلى قول كيس ويولي في جزاء الصيد وغادا مركا نقطة روح محرمة ودلو جزاء كبي ماده ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ومن قتله روحي دلو دي لا تقتلوا الصيد باكور ريسي يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حر بل مركا هديرين إذنكم محرمين الصيد كي إسكا إلالية تاس بأنها يقاسه الرئي ومن قتله الروح دلو منكم حال وإذنك إذن كم دي أما متعمدا حال يمد أبرا دلكاس فجزاء أي فعليه كركيسة وحا جزاء جزاء كركيسة جزاء سو مثل ما كي وحلم إذا قتل ودل من النعم فلو أنا قراءة سبعية دي فجزاء مثل فجز إلا يصير إضافينا وقراءة لو سبعية فجزاء مثل ما قتل من النعم المركة آيات ما حي لفظيان ايag mutacamidan isagaa noo sii sharxi faqowlu yidhi mutaca ilaahay qowlkiisa mutacamidan uu yidhi xaalun min almudmari lmarfuuci damiirkan marfuuca ayuu xaalo ka yahay fii qatalahu oo waa faacilkan mustatirka ee qatala faacilkeeda ee damiirka mustatirka ayuu lafdigani mutacamidan laga xaalaynaya saaxiibulxaalkii markaa kaas buu noqon wahuwa yadullu waxaanu ina tusayaa lafdigii markaas eeg mutacamidan imanka haddaan dee lafdigan xaaladu jirin oo waman qatalahu minkum fajazaau milu maa qatala min annacam aayaddu ay tahay waxay ahaan layduun ruuxii dilay ee isagu dilay ama camdi ha u dila ama khada ha u dilee siduu u dilaba aduu kol haddii laga helo dil uu dilay sayd jaza ayaa korkiisa jazaasna wuxuu ahaanayaa waxaan uu dilay wixii ka shabahayay xoolahan la dhaqdo ayuunbuu wax la mida noqon wixii shabahle weeye dee kii kalena waxaa xukumi laba shakhsi oo caduul ah ayaa xukumi xataa ruuxii wax dilay mid ka mid ah haba noqdeen bal wixii dee markaa la odhan lahaa kaasi uu shabahaya ama kii wixii laga soo qaadi lahaa bal markaa waxa weya taasay keeni lahayd laakiin markaa maxay noqotay mutacamidan xaal ha ahaatee laakiin saan soo sheegnay caamilkeeda ama dee qayd ha u ahaato caamilka laakiin saaxibkeedana wasfi bay u tahay oo wasfigii ama sifadii macnawigeed uu inoo sheegayaa meeshay iman oo marka qatligaasi uu leeyahay sifadan camdiga leeyahay ayaa xukumkaas uu ku imanaya haddii kale dee xukumkii waa ka dunaanaya bal waan yar eegi doonaa matalan si usoo darxiyo حال من المضمر المرفوع في قتله وهو يدل حين تصي على أن الجزاء جزاء خاص قال إنه كي هاي بالعامد كي عامد كأها دون المخضئ والناصي كي إساقو إلوبي إنه محرم بيهاي يا كي إساقو إساقو وحتلا وبتشي دي أون دي وحي أغانيا محبت دي باي كل عضي أون أغاد أما إساقو دي وحي سيئريا waxa weeyaan oo diin kasta oo gaadhigiisii wata ama waqtiyadoodii hore faraskiiba wata uunoon dee waxaanu filanayn uun uu markaa jeedhay oo uu sidaa kuba dilay dee iyada kaas inaanu jazuhu korkiisa ahayn kii caamidka uun uu khaas ku yahay bay aayaddu markaa ama laftigu keenaya wuxuu uhi wahada calaa axadi alqowleyn fi lmasalati laba qowl oo culimmadu ay leedahay xagga masalada mid ka mida weeye wahuwa aladharu in shaa allahu tacaala adigu mashiadna ku qaydi waana qowlka daahirka ayuu leeyahy daliil ahaan u daahirka kaleyin markaan eegno masalada asalkeeda a'imadii fatwadu waxaad moodaa inay jaanib ay badankoodu mareen oo iyagu halkan dee malaa waxay ku kala farqiyaanuun qatli sayd hadduu yimaado xaalo ixraamna uu kuba yimaado in ismiga iyo ismi la-aantum bay cabdiga iyo khada'a ku kala farqiyaane xagga jazaha waxay way simaanoo ruuxii kol haddii uu isagoo muxrima saydkaas uu dilay jazihii waa ka imanaya ahaa fa jazaau milu maa qatala min annacam taas bay a'imat lfatwa caamadooda iyo kaafa mucdamkoodu ay kuba tagaan kolleyna dee waxaa iyaga maraa salafkooda iyo waxyaalaha musanadkooda waqaa'ic dhacday waqtigii saxaabada cumar iyo keyrkii iyo dad aan waxanba u jeedino khada arrinta ay ugaba dhacday oo kale nin dee isagoo faraskiisii aada u eryay oo kale dee ay saasoo kale wax uguba dhinta ama dee wax ku soo baxay uun intuu qoobkii ku dhuftay sii kuba dhintay iyo iyagoo adigu waxyaala khada maxdi ahaa xukumay iyadoo jaza inuu kaba imanayo saxaabadii rasuulka cumar iyo dee waqtiyadiisii ama cumar iyo xataa kaba dhacday umuurahaas baan filaya ayaa salafkoodii ah oo bal markaa markaan eegno qowlka waxaa qaba in ruuxa mukhdiga ama naasigii aan jaza lagu lahayn kolay abu thawr saaxibu shaafici waa qaba ibnulmundir oo nin mujtahida laakiin lagu tiriyo shaaficiyada waa lagu tiriya walow dee nin iska mustaqila uu yahay dee isaga iyo waa ragga lagu tiriya ina nasriya ragga lamidka bal taasna qowlkiisa waaye daahiriyaduna dee asalkoodii bay noqonayaan waa usuushoodii oo waxaweyaan qowlkooda weeyaan adigu imaam axmedna laba riwaayo u leeyahay mid ahaanba laakiin inta kale oo dhan dee waxa qowlkoodu yahay in khada iyo adigu labadan ismi un lagu kala duwaye kolley jazi uu imanayo laakiin daahirka markaan eegno aayadda dee xukumkani wuxuu khaas ku yahay waa jasihii mutacamida waa ruuxa ee wuxuu dilay taas oo kale وهذا على أحد القولين في المسألة وهو الأظهر إن شاء الله والله أعلم بل مركا لكن وحا ماشا إنه مهم أو متعمدا إما كوا حاله لكن صفة دي معنوية هيد بي تخصيص ككينيسين taasiyadu waa xaggii sifadu inay takhsiis keenayso ama malabaxadku saani mabxadkii labaad fahuwa fi lmudlaqi walmuqayadi mudlaq iyo muqayad ku ahaaday oo dee sheekhu halkan kolle calaaqada ka dhaxaysa daraaddeed uu raaciyey oo mudlaqina wuxuu shabahayaa caamkii muqayadkiina khaaskii buu shabahayaa taas buu imaka halkan isagoo markii hore tirada aan kuba soo darsan ayuu halkan inooguba keenay marka wuxuu uhi wainamaa dakara wuxuu u sheegay sheekhu hunaa meeshan liana almudlaqa shabiihun bilcaam caamkii buu shabahayaa walmuqayada muqayadkiina shabiihun bilkhaasi khaaskii buu shabahayaa laakiin farqi buu inoo sheegaya ay tahay inaanu yar fiirsano wuxuu ihi markaa laakiin cumuumu lcaami caamka cumuumkiisu shumuuliyun shumuuli weeye wa cumuumulmudlaqi mudlaqa cumuumkiisuna badeliyun bedeli weeye cala almashhuuri waase mashhuurkoodee iyaga waasey usuuliyiintu ay yidhaahaanay kuba kala farqiyaan taas oo kale cumuumka caamku macnaa waxa ay ujeeddadu ay tahay laftigii caamka marka uu yimaado wuxuu ina tusayaa maamadee uu keenayaaba afraaddii lafdigani uu ku rumoobayo oo dhan buu wada gaadhayaa cibaaradaasi mar keliya ay ku wada dhacaysa oo macnaa wax aynu u helay wax kaloo mukhasisoo ka saara mooyaane afraaddii oo dhan buu mar keliya ku wada dhacayaa taasuu ku wada rumoobaya amaa mudlaqa marka ay noqoto xagga marka la eegay inaanu shaksi mucayana ahayn way iska shabahayaanba taasoo kale oo fardi mucayan laakiin muxuu ina tusayaa waa fardi wuxuu ina tusaa isagu fardigaasa laakiin xagga uu ka shabahayaa cumuumku halkanay ka imani jinsigiisii oo dhan ama wixii bal matalan jinsigiisii oo dhan iyo noociisii ku baahsan oo waa jinsi dhan ama nooc dhan fardi ka miduu kaasi tilmaamaya kana jinsigii oo dhan ama noocii oo dhan buu inoo tilmaamaya oo bal matalan misaalku inoo soo wado haddii laba yidhaaho akrimi dullaaba oo kale addullaab saynu soo marnay waa jamac al aan ahdiye ahayn baa la socota marka cid alla ciddii lafdigan dullaab uu ku dhacaya daalib kasta ayuu lafdigaasi inoo shamlin oo haddii aan wax khaas yeelaya aan la odhan oo akrimi dullaaba almujtahidiina iyo waxyaala ay raaceen qayb kuba kooba ku kastoo daaliba de waxaan in la karaameeyo waaba la rabaayo ruuxii hadduu mid un qaato ama laba uun qaato cuhdadii amarkaas kamuu bixin waa dullaabtii dhammaanteed karaamee haddii haddii la idhaha karimu dullaabi fii hada almasjid oo kale dee waa wax alla wixii daalib ee masjidkii kuba sugnaa lafdigii uu shamlinaya ama iyada haddii la idhaaha akrim daaliban gees cumuumkii waa ka shabahayaayo fardi mucayani ma jiro oo dee waxa weeyaan oo taas laakiin muxuu iyo fardi gaara uu gaar ku yihi ma jiro oo wuxuu shaayic ku yahay daalib dhammaantii shaayicuu ku yahay laakiin maxay tahay cuhdadii amarkeeda ma aha lafdigani wixii uu ku rumoobaya o dhan ujeedada markaan leenahay shaayic haddii maanta mid ka mida lasoo qaado oo la karaameeyo ruuxa amarkii uu fuliyey cuhdadii amarkana uu kaba baxaya maxaad dee amarkii u fulin weydayna lama odhanayo laakiin kaasaa markii hore shaayic ahaayo haddaanu fulaan noqon fulaan buu noqon laha haddaanu fulaan noqon fulaan buu noqon lahayo marka cumuumkiisa meesha jira waa cumuum bedeliya kaa hore shumuuli buu ahaayo lafdigan baa dafcatan waaxida intii oo dhan ku wada dhacayay intii oo dhanna waxaan waa laga wada doonayay in loo wada fuliyo kanise ruux intaa ka mida wixii magacaa leh ka mida ayaa laga rabaa marka haddii cumuum meeshii ka yimaado ama shumuul ama aanu imika dee wax gaara ahayn wax mucayan ahayn waa wax bedeliya oo haddii midkood lagu fuliyo kii kale dee khalaas arrintii waa la fuliyey haddii aanu ka noqon buu ka noqon kana kanuu ka bedel noqon kana kanuu ka bedel noqon waa macnaha tay u jeedaano marka ayn kolley dee waa farqi dee waanay kala muuqata farqiga inoo dhaxaynaya cumuumka iyo bal matalan markaa idlaaqa isagaana inoo sheegayo bal taasoo macnuu markaa waxa weeyaanuun caamkii lafdiga hore haddaan sharco cumuumulcaami shumuuliyin waa cumuumulmutlaqi badariyin had iyo goor ay halkan usuuliyiintu soo qaataan lafdigii caamka ahaa yatanaawalu dafcatan waaxida kulamaa yasduqu caleyhi min alafraad wuxuu mar keliya ku wada dhacaya wax alla wixii afraad ee lafdigan hoos imanayo oo dhan taas buu noqon ama mutlaqu haddaan eegno markaa keliya dafcadaas dee waa fardi wuxuu ku dhacaa laakiin fardigiiba shaa'ic ku ah markaas afraadan kale ee magacan la lahayd buu ku dhex jira waa fardi afraada kale ku dhex jira ayuu kuba dhacaya saasay kale yihiin xagga iska shabahayaana waa jaanibkaasun inaan dee tacyin jirin ee isaguna fardigan uu shaa'ic ku yahay laakiin kana fardi buu ku dhacay kana wixii laftiguu subanayo o dhan buu ku wada dhacay على المشهور فإذا قيل هدي إلى أكرم الطلاب فالمراد الشمول فهذا عام لفتك عن شرحي وإذا قيل هدي إلى أكرم طالبا فهذا فيه عموم عموم با استغى قصوا حقوك قصوا من جهة أنه لا يخص فردا شهادة إن أنو خاص يلهين ونقار كأين فردي دعيني قارهانتيس oo aanu la mid ahayn iyadoo la yidhi akrim caliyan cali karaame waa shaksi fardi mucayan oo la garanayo kaas oo dee isagii bal markaa mutlaq maaha ee waa fardi gaa ah laakiin ku dhex jira un wixii magacaa lahaa weye bal huwa shaayicun fii jamiici lafraadi afraadii lafdigani ka dhexeeyey ama magacani ka dhexeeyey ee cibaaradani ay wada keenaysay ayuu shaayic kuba yahay laakiin laa yatanaawalahu lxukmu xukumkii ma gaadhayo oo waa xukumkiisa ikraamkan oo kale ilaa cala sabiili lbadali maaha jamci ahaan cumuumka hore wixii lagu jamcinayo oo sabiil jamci maaha waa sabiil bedelo ujeedadu haddii fulaan la-aan la karaamayn fulaan baa meesha iman kanaa iman kanaa iman midba mid buu bedel kaba noqon eh laakiin maaha in ikraamkii dhammaantood la wada gaadhsiinayo ilaa calaa sabiili lbadeli la jamci faida krima zaydun maalan lam yukram hayruhu waayo cuhdadii amarkii waa laga baxay kaa hore se cuhdada amarka lagama baxayo ilaa wixii la wada fuliyo ama intii la wada gaadhsiiyo bal kaas bay tahay mudlaqiyo mudlaqa iyo caamka waxa u dhexeeya walmudlaqu luqatan maa khala min alqaydi mudlaqu xagga luqada wixii qayd ka madhan in qayd la socon weeye wastilaaxan xagga istilaaxan oo ujeedadu wixii aan qayd lahayn baa mudlaq laba yidhaa kaba soo qaado dee waxawey xataa ashyaadii oo kale haddii la yidhaha imaka baciirun mudlaqoo kale dabar iyo waxba ma laha weeyo dee halkan kale uu muqayadkayey mid la dabray oo kale uye waistilaaxan maa dalla calaa shaayicin waxa ku tusaya wax shaayic ku ah fii jinsi isaga jinsigiisa bilaa qaydin qaydlaan iyadoo wax qaydoo laba socota aanu jirin bal matalan lafdiga raqaba fa taxriiru raqabatin raqabadaasi jinsigeedii bay shaayic ku tahay marka kii mudakarka iyo kii mu'anaskaa uu ku wada dhici uu ku wada rumoobi kii yarayd ama kii yaraa iyo kii weynaayoo kale kii gaabnaa iyo kii dheeraayoo kale kii nuqsaani ay kuba sugnayd iyo kii taamka laftiga raqabadu mutlaq buu jinsigiisa ku yahayo wax qaydoo la socdaa ma jiro kii mu'minka iyo kii kaafirka ahaa markaan needhaano fataxriiru raqabatin in qayd laba socon فقولنا ما أي لفظ لفظي ويه وهذا يشمل المطلق والمقيدة مركورة وتعريف ما إن مطلقنا ومقيد مقيدنا والسوقرية وقولنا على شائع في جنسنا جنسي سامد كباسنا يخرجه الحصارية العلم علمك كزيد واسمه علمك أو إن جنسي سواء ده فرد معين أو ده جنسي كأمدا والعام عام والعام عام كنا وصاريا لأنه يستغرق جميع أفراد الجنس أفراد الجنس يعني لها يردن بودا قاريا ودا غرقنيا لا على أنه شائع فقط ما إنه شائع لحدود كبية لكن هو أفراد يردن عندك كما أصبح السبب وقولنا بلا قيد يخرج المقيد قولك عن هو مقيد بلا قيدنا مقيد كيبو صاري وأكثر مواضع المطلق هذا بو حلية مطلقة مطلقة ميلها وكبي ما دام ميري سوحة أبدني وأن نكرة في سياق الإثبات النكرة سياق النفي هذا دعوة من نهي عن شرط أما استفهام من كارية عموما بي هيسين صوم بري ونكرة سياق إثبات كبصوغا نحو قولك أكرم طالبا ومنه قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا بل dib ugu laamiya waxa yidhaaheen kollayna tafaasiir kala duwan baa dee u laami kartaan lafdigan uma yacuuduun ama aimada aqoa dee fuqaha lamsaar waxyaalihi ay yidhaaheen aqooshoodtay fataxriiru raqabatin min qabli an yatamaasaha raqaba waa dee nakiro siyaaq isbaat kuba sugan raqabo imanka haddaynan qaydka kale ee fataxriiru raqabati mu'mina aynaan kuba qaydin dee aya raqabatin kan midun baa la doonaya horta maaha wax cumuum ah ee waa mid laakiin jinsiga kaba mid oo tiila la yimaado mid yar iyo mid weyn mid waxa weeyaan mudakar iyo mu'anas bal markaa mu'min iyo kaafir waa mid ahaanun bay noqoto dee jinsigii oo dhan bay kuma baahsantahay min qabli an yatabasa هذا هو المقيد انت نهيان راعين هذا الكلام بلا مركز هو المقيد لغة موضع فيه قيد حق اللغة ووحي قيد أما صدبر وكلي وح أدو استجا دحدي سلادقة أما استجي لغو بحري ومن إنسان إنسان وحيوان وهذه دي قيد كي أما قعمي لغا حلو أما لوي لغا حلو وكلي مقيد بالأورانا يام واصطلاحا ما دل وحا كتوسي وهي على شائع وحكو باهسا في جنسي ولكن مقيد إن أنت مطلق باي هيدي لو قيدي بصفة صفة من الصفات الصفات كاملة نحو قولك أكرم ضاربا مطلق بوها مهذبا قيد بالوية وضارب كالسماء وضارب كمهذب فضاربا فرد شائع في جنس الطلاب وفرد كباهسا ولو متكري وياهي طلاب تولن جنسي قودا قيد هنا وحا لو قيدي هل كان بما يقلل وحي رينيا oo soo koobaya shuyuucahu dee baahsanida uu ku baahsan yahay jinsigiisi ama uu ku dhex dee shaayaca yahay falmuqayadu huwa isagu mudlaqun waxa weeyaan waa mudlaq muqayadkeeg waa mutlaqii aynu soo marrayoo laxiqahu uu haleelay qaydun qayd uu haleelay akhrajahu ka saaray can ilidlaaqi idlaaqii markii hore uu mudlaqa ahaa ee uu fardiga shaa'ica fi jinsi ah ka saarayoo ila taqiidi taqiid isagii dee shiyuuciisii lasoo koobo wax lagu qaydo uba saaray kaas baa la yidhaa bal laakiin qaybihii waan arki doonaa wallahu subxaana wa tacaala aclam bismi llah alxamdu lilah salna ala salaatu wasalaamu calaa